halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida efemyada geeska afrika iyo weliba barta internetka ee v o a somaly com
galab wanaagsan dhegaystayaal waa khamiis koow iyo soddonka bisha agost labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda waxaa idiin daadahaynaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynona waxaa ka mid a magaalada muqdisho oo maanta lagu aasay qaar ka mid ah dadkii lagu dilay howlgalkii ka dhacay bariiree kadib markii is-afgarad ay gaadheen dowladda soomaaliya iyo ehlada dadkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo saxaafadda muqdisho kula hadlay ayaa sheegay inaanay xilligan qorshaha ugu jirin isku shaandhayn uu ku sameeyo golihiisa wasiirada sidoo kale waxaad maqli doontaan ku dhowaad laba malyan oo xaaji oo gudanaya xajka ayaa maanta istaagay banka carafa halkaasi oo ay ku ducaysanayaan
dareenkaygu maanta aad iyo aad iyo aad u wanaagsan yahay wax aan la heli karin oon laga sheekay karin oo farxada ayaan faraxsanahay maasha allah banka carafa ayaan taagannahay maxaa tidhahdaaye alxamdulilah xajka wadnihiisa iyo beerkiisu waa caraf waxaa kaloonu idiin haynaa madaxweynaha maraykanka iyo wasiirkiisa difaaca oo hadallo kala duwan ka soo saaray arrimaha waqooyiga kuuriya xubintii dooda gaaban barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida
haradigii duufaanta harvey ayaa roobab waaweyn duldhigay luisiana khamiista maanta ah waxaana ay dadku ay sheegayaan in daadadku ay harqiyeen bariga texas waxaana ay bilaabatay inuu hadda dhulku sii qalalo waxaase weli jira halista biyo badan oo ay duufaantu keentay guud ahaan gobolka dadka cimilada sahamiya ayaa sheegay in la filayo in qaybo ka mida luisiana in ay biyuhu gaaraan toban ilaa iyo labaatan sentimitir khamiista maanta waxaanay duufaantu usii jihaysanaysaa dhanka gobolada arkansa missisipi tennessee iyo kentaki xarunta la socodka duufaanta ayaa sheegaysa in inkastoo uu dhammaaday khatarta roobab kale oo ka da-a houston haddana masiibada khatarta ay daadadku keeneen in ay sii jiri doonto gaar ahaana qaybo ka mida texas iyo luisiana wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in ciidamada maraykanka ee haatan ka howlgala dalka afghanistan in ay tiradoodu ka badan tahay intii hore loo sheegay bentaganka ayaa sheegay in ilaa koob iyo toban kun oo askari in la geeyey dalka afghanistan balse aanay ahayn siddeed kun iyo afar boqol sida ay hore u sheegtay wasaaradda difaacu tirada haatan la sheegay ee ah koob iyo tobanka kun ee askari kuma jiraan ciidamo kasta oo dheeri ah oo uu codsado xogayaha difaaca jim matis in loo diro afghanistan toddobaadada ama bilaha soo socda jimatis ayaa ilaa haatan ka fikiraya inuu qaato go-aan dalkan maraykanka uu ciidamo dheeri ah ugu dirayo dalka afghanistan waxaana mas-uuliyiinta qaarkood ay sheegayaan in xoghaye matis uu maanka ku hayo in dalka afghanistan loo diro ilaa afar kun oo askari oo dheeri ah si loo buuxiyo baahida taliska ku sugan gudaha dalka afghanistan madaxweynaha maraykanka iyo xoghayihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala duwan arbacadii shalay taasoo ku saabsan sida looga jawaabaya barnaamijka nukliyeerka iyo horumarinta gantaalaha balistiga ee dalka waqooyiga kuuriya xoghayaha difaaca jim mats ayaa sharxay in maraykanku aysan marna meesha ka saareen xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola dhaqmayo kuuriyada waqooyi hadalkaasi ayuu sheegay kadib markii uu madaxweynaha maraykanku isna sheegay in markaasi hadal uusan hadda xal ahayn mats ayaa ka jawaabaya su-aal ku saabsaneed qoraal uu soo dhigay madaxweyne trump bartiisa twitterka subaxnimadii shalay oo arbaco ahayd isagoo ka falcelinaya jawaabtii gantaalkii ay kuuriyada waqooyi dulmarisa jabaan xoghayaha warbaahinta aqalka cad saara hakabi sanders ayaa la weydiiyey in ay iswaafajiso waxaa markaasi uu u muuqday hadallo iska soo horjeeda oo trump iyo mats ay ka kala yiraahdeen arrinta kuuriyada waqooyi waxaana iyadoo saaran diyaaradda madaxweynuhu safro ee air force one ay sheegtay in madaxweynuhu hore uu u sheegay in miiska ay saaran yihiin wax walba oo xal loo arko roobab kala duwan oo toddobaadkan ka da-ay dalka hindiya ayaa dhaliyey daadad ku fatahay meelo badan waxaana wararku sheegayaan in ay soo sii kordhiyeen khasaaraha ka dhashay roobabkaasi weliba halkaas ka da'ayey fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka xilligan da-aya ayaa sababay dhimashada ilaa kun iyo laba boqol oo qof oo ku nool guud ahaan koonfur asia magaalada mumbai ee dalka hindiyana waxaa maalintii khamiista dumay dhismo weyn halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof halka ay ku xanibmeen ilaa soddon qof oo kale kadib markii daadad xoog lihi ay ku fideen magaaladaasi
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa xalay kulan su-aal iyo jawaabo markaasi ah waxa uu la yeeshay saxaafadda soomaaliya kulankaasi ra-iisul wasaaraha waxaa uu kala qayb galay xubno ka mida golihiisa wasiirada iyo madaxda amniga waxaana uu kaga jawaabaya arrimo badan oo ay iskugu jira amniga siyaasadda iyo xaaladda dalka ee xilligan warbixintan waxaa inoo hayaa haaruun macruuf
ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa ka warbixiyey waxyaabihii ugu waaweynaa ee dowladdiisu qabatay intii uu talada hayey waxaana ugu muhiimsanaa oo farta uu ku fiiqay dhinaca amniga iyo howlgallada ay ciidamadu ka sameeyeen magaalada muqdisho waxa uu markii ugu horraysay goob fagaaraha kaga hadlay dhacdadii ka dhacday beer u dhow magaalada beriire jimcihii lasoo dhaafay halkaasi oo howlgal ka dhacay oo ay sameeyeen ciidamada dowladda oo taageero ka heliya kuwa maraykanka ay ku dileen toban qof oo shacab ah inkastoo mas-uuliyiinta dowladdu sheegeen inaan dilku u dhicin si ula kaca ra-iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in wasiirkiisa amnigu uu hogaaminayo guddi baadhitaan ku samaynaysa dhacdadaasi waxaana isagoo ka hadlaya uu yidhi dagaal baa shabaab lagula jiraa annaga waa na dhibaysaa aqbalayno ama mana yeelayno in qof soomaaliyeed uu macnodaro ku dhinto mar walba oo dhibdhacana waan ka hadalnaa haddaadan hore u maqli jirinna waxaan rajaynayaa inaad maqashid hadda kadib laakiin waxaan kuu sheegayaa ma yeelayna inuu dad soomaaliyeed intay meel ku dhintaan aan indhaha ka qabsanno waxa aan u shaqayno waa dadka soomaaliyeed marka waxaan rabaa inaad niyadaada ku qaboojisatid waxa aan u soconno waxay tahay waa inaan ciidan dhisno ra-iisul wasaaraha oo ka hadlaya dhinaca siyaasadda waxa uu beeniyey warar laysa dhex maraya oo sheegaya inuu iskushaandhayn ku samaynayo golihiisa wasiirada isagoo ka jawaabaya su-aashaas oo uu weydiiyey mid ka mida wariyaasha kulankaasi ka qayb galay waxa uu ra-iisul wasaaruhu yidhi sidan dowladda aan iskushaandhayn ku samaynayo adigaan kaa maqlay waa ku mahadsan tahay inaad ii sheegtay inaan dowladdeyda rabo inaan iskushaandhayn ku samayn markaa maanan ogeyn anugu laakiin maadaama hadda aad ii sheegtay waxaan ku leeyahay maya ma jirto isku shaandhaynaan dowladdeeda ku samaynayo su-aashuna waxay tahay horta kow dowladdu lix bilood xukuumaddu lix bilood ma dhabo ra-iisul wasaaraha keliya lix bilood jooga waxaa loo baahayay horta wasiiradii aan la samaystay qorshihii aan kula xisaabtamayey markii ugu horreeyay aan la kulmay waa inaan cabbiraa horta shaqooyinka ay qabtaan bartamihii bishan ayaa dowladda soomaaliya uu isku soo dhiibay mukhtaar roobow oo hore uga tirsanaa jira ururka al-shabaab waxaana dowladda iyo roobowba ay sheegeen inay wadahadallo u socdaan ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa la weydiiyey waxa ay ka wada hadlayaan maadaama roobow uu isku soo dhiibay waa inaan ka fikirnaa sideeba uga faa'iidaysan karnaa mustaqbalka iyo dowladdu waxay ka wada hadlaynaa amaaan rabnaa inaan ogaano khibradda uu leeyahay waxa uu soo maray xaaladda ay ku sugan yihiin qoladii uu ka soo baxay ama meesha ay taagan yihiin arrimaha amniga sidee buuso dowladda soomaaliya gacan mustaqbalkuwa siin karaa dowladdu waliba waajib ku ah inay eegto fursad walba ay uga shaqayn karto arrimaha amniga wadahadalkaasi waxa uu lugta ama salka ku hayaa in la baaro ama la raadiyo sidii aan ku heli lahayn qaab aan uga faa'iidaysanno cid walba inkastoo dhowaan ay dowladda soomaaliya ka soo baxday warqad ku wargelinaysa xubnaha golaha wasiirada inaysan warar ku baahin shabakadaha bulshada islamarkaana warbaahinta kala hadlin wararka xasaasiga ah ilaa ay oggolaansho ka helaan xafiiska ra-iisul wasaaraha haddana ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxa uu ballan qaaday in dowladdiisu ay kulamo joogto ah u qaban doonto saxaafadda
warbixintaasina haaruun macruuf ayaa isugu kahaya soo duway
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan ku dhowaad laba malyan oo xujaaj ah oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta taagan oo ku cibaadaysanaya banka carafo xujaajta sanadkan waxaa ku jira kumanaan soomaali ah oo ka baxay dalka iyo weliba dibaddaba dadkaasi waxaa ka mid ah dhaqan guure warsame oo ah hooyo ka baxday dalkan maraykanka gaar ahaan gobolka minnesota caashe cuud ayaa dhaqan goore khadka telefoonka ku waraysatay waxayna ugu horreyn weydiisay bal dareenkeeda iyo sida uu yahay wakhtigan oo ay ku sugan tahay banka carafo
caashe cuuday aniga maxaa kale dareenkaygu maanta aad iyo aad iyo aad u wanaagsan yahay wax aan la heli karin oon laga sheekay karin oo farxad ayaan faraxsanahay maasha allah dadka carafo ayaan taagannahay maxaa tidhahdaay alxamdulilah xajka wadnihiisa iyo beerkiisu waa caraf maanta waxaan imaanay mar ay tahay adigu hal saac meelahaasaa saa ka imaanay caawo cisho wixii ka dambeeya ayaan ka baxaynaa haddii alla idmo ma garan haya xaggee la tegayaa markaas waxaa la tegaa meel la yidhaha musalafo musalafo meel la yidhaha oo dhagaxa laga aruursado dhagaxa la tuuro oo laga aruursado ayaan caawo aan tegaynaa wixii maaragtay cisho ka dambeeya haye meeshaan meeshaan duhur iyo waxaan ku tukanay casir oo la isku soo jamciyey maqrib haddau noogu soo galo waa noogu soo galaa ku tukanayno waxaan ku tukanaynaa cishe iyo maqribkii haddana meeshaas la yidhaahdo musalafo la yidhahdo cishe iyo haddana maqrib aan haddana isku jamcinayna haddii alla idmo waa garta marka waxaad guranaysaan dhagxaantii la tuuri lahaa xaggee lala tegaya markaa dhagxaantaasi dhagxa- dhagxaantii la tuuri lahayn caawa guranaynaa haddii alla idmo haye kadib xaggee lala tegaya waxaa lala tegayaa jamaraadka lala tegaa jamaraadkaaba berri jamaraad kii weynaa ee maxaa tiraahday kii weynaay oo u horeeyaan berri toddoba dhagax ku dhufanaynaa haddii alla idmo qofkiiba qofkiiba toddoba dhagax buu ku dhufanaa meeshaas waa jamaraad jamaraadka la tuuro dhagaxa la tuuro oo maaragtay shaydaan tuurka ay dhahaan maxaa intaa xiga markaa kaasaa marka waxaa xiga haddana markaas ka waxaa xiga waa la baxaa waxaa la aadayaa xaramkii oon dhaweyn oo maaragtay wax badan jira ayaa loo lugeynaa baabuur ma jiro gaari ma jiro wax la raaca male ummaddu way yaacaysaa kulligood baabu wax dhaqaaqa male waxaa la aadaa xaramkia la aadaa toddoba jeeraa lasoo dawaafaa kabacdi waa lasoo noqonaa teedmadii waxaan imaanaynaa mino oon saaka kasoo tagin aa dib saaka mino kasoo tagin dib baa loogu noqonayaa markaa berri dib baa loogu soo noqonayaa ameen dambe dib loogu soo noqonaa saddex beri oo waxaa noo dhiman haddana dhagax tuur ah oo maaragtay saddex beri oo min saddex jaa- min saddex kubri la tuuraayo waa gartay markaa bal waxaad ka warantaa jawiga hadda aad ku jirto bal haddaad u sawirto dadka aan weli fursadda u helin in meeshaas barakada le maanta aad taagan tahay inay t- istaagaan bal sawir uga bixi meesha siday u eg tahay Wallaahi- iyo khalqiga wallaahi- meesha jooga wallaahi a- a- had- horta horta caasha cudey waxaa la yidhi xajkaan waa faral sunna ma ahan qofkii wax haysta oo ilaahay wax siiyey oo shaqaysta oo xajkaas heli kara lacagtiisu ay xaj iyo wuxuu isagu isticmaala ay ugu qaybsato inuu yimaado waajib bay ku tahay waa garata gartay soo maaha aad iyo aad haddaad hada aragtana shucuurka inta ku qaata mala isdhehaysid baa sanadka baaqa xataa isma dhehaysid waa waxaa kula tegaya waxaad shucuurta inta kula tagtaad leedahay ilaahu maaragtay igu soo celi ee mar labaad igu soo celi iyo mar saddexaad iyo mar afaraad imise goor baad adigu een, aad meesha hadda aad joogto imise sano baad istaagaysa meeshaasi imise goor baad tagtay
walla caasha waxaan u malaynaa hadda sanadkii toddobaad inuu yahay toddoba sano oo isku xigtaa
Sa- maya iskuma xigino waxbaa markii u horreysay wax badana u dhexeeyeen laakiin intii ka dabadeysay hal sana moogiyo inta kale waa isku xigeen laakiin mar soomaaliyaan kasoo xejiyey markaas baa xoogaa u dhexeeyey waa gartay marka marka maxaa kugu celcelinaya meesha hadda waxaa kugu celcelinaa maba joogi kartid be waa adigu maxaa tidahdaye wax wax baahi badan aad baahi u qabto adigu hadda ma dayn kartaa haddaad baahanta oo banarka hortaada la keena ma dhaafi kartaa maya waa inaad cunto soo ma aad iyo waa aad inaad cunto de marka hadda saas waay taasaa igu celcelinaysa Wa- waxaad u baahan tahay oo sh- ood maaragtay rabto oo maaragtay aad- qalbigaada iyo qulubtaada oo dhan ay ku dheehan tahay haddii aad heli kartana waa waa ma- maba ka jooga isugda waa gartay marka socod dheer baa la galaa baa la yidhi magaalooyinkii way kala fog yihiin marka bal waxaad ka warantaa dadka socodka galaya iyo bal tasiilaadka ay helaan iyo cidda caawinaysa iyo sida ugu suuro galayso caashay socodkaas waa nala kula sheekeeyey waxaa nala yidhi socodka caawa markaan meeshaas u ogeyno oo berrito wax barsi naga soo qaado oo minadna keeno meesha saaka aan kasoo tagno ouna geeyo dhagax tuurkaa la aada waa loo lugaynaa wax badan buu jiraa marka codaa dadka aad baa walwal iyo walaac ay ugu jiraan oo qof walba wuxuu leeyahay anugu socodkaas ma geli kare waa beertee maxaan suubinayaa waa marka insha allahu dadna waa dad maarata socon karo oo tallaabsan karo qoraxduna aad aad aad aad boqolkiiba boqol bay dhaaftay aad bay utugusha banaanka lama istaagi karo
waa gartay laakiin meesha waxaa ka socda biyo iyo een, qaboojin dadka la qaboojinaya soconaya soo maaha qabo qa- qaboojiyo waa leeyahay biyow leeyahay cabitaan uu leeyahay qadow leeyahay cuntow leeyahay wax maaragtay qoraxdaas xag ilaahay ka timin maahan wax kale oo meesha ka maqan ma jiraan dadka aad wada socotaan ee soomaalida ah ee dalkan maraykanka kaala soo xajiyey imisay tiradoodu dhan tahay ee adigu kula socday Bo- boqol iyo sagaal ruux waa waa kooxdiinna
waa boqol iyo sagaal ruux oo garuub garuubkaas boqol uga ah garuubkaas aan ku socono waxaan nahay boqol iyo sagaal marka boqol iyo sagaalkiinaas xaggee ka soo xajideen waxaa kalaga soo xajiyey M- maraykanka laga soo xajiyey minnesota ohio kentucky gobolo badan aa laga soo xajiyey marka hal meela laysugu imaadaa oo laisugu imaadna oo chicago meel yidhaha laisugu imaadna isu sugnaa halkaasaan kasoo wada baxnaa yaa marka kooxdiinna yaa idin hogaaminaya culummo waaweyn aana hogaaminaysa ilaaha weyne culummo waaweyn aana hogaaminaysa oo hadda badalkii inoo qaybinayaan iyo biyihii iyo raashinkii hadda hadda naloo qaybinaho maaragtay maasha allah khayr allah siiye ma ma ma lagu kala maharo meesha raggii baa qaybinaa raggii baa adeegaa waa kaasaa marka casharada iyo meelaha la marayo iyo waxa xiga iyo tallaabo kastoo la qaadayana iyaga ayaa iyaga ayaa hormuud idinkugu ah culummo ugooniyaa jirta midaas oo maaragtay oo u xisaaban oo u gaaraha jiro oo makarafoonka wada oo saacba saac u sheegaayo saacba saac halkaasaa dhiman halkaasaa la maraa waasaa loo maraa waasaa la qabanaa waasaa loo qabanaa culummo saasaa jirta
waxay ahayd eh, dhaqan guure warsame oo taagan banka carafa ee dalka sacuudiga waxayna gudanaysaa waajibaadka xajka waxayna u warramaysay wariyaha v o a caashe ibraahim aadan caashe cuud guud ahaan ismaaciilow dunida muslimka waxaa la filayaa in maalinta berrito ah laga xuso munaasabadda ciidul adxa magaalooyinka soomaaliya iyo weliba geeska afrika waxaa ka socda diyaargarowgii u dambeeyey ee ku aadan ciidda maalinta berrito ah loo dabaaldegi doono magaalada boosaaso ayaana ka mida meelaha diyaargarowga ciiddu ay ka socoto sida ay warbixinta noogu soo dirtay waryaheena faadumo yaasiin jaamac u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaaga ayaa si weyn looga dareemayaa suuqyada magaalada boosaaso waxaana ka socda dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u wanaagsan suuqyada dharka ee magaalada boosaaso oo ay v o eedu booqatay ayaa waxaa ka socday dukaamaysi xoogan oo dadku ay ugu diyaargaroobayaan maalinta ciidda qaar ka mid a dukaanleyda suuqa dharka ee magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso iyo dadweynaha kale ee wax ka iibsanaya ayaa iga waramay habka loo ciidayo magacaygu waa cabdiraxmaan romaansi waxaan iibiyaa alaabaha dhalinyartu ay soo diyaadayaan xiliyadaha munaasabadaha ciidda aad bayna u iibsanayaan duway kala socotaa walaale magacayga waa hibe maxamed jaamac baa la yidhaahdaa waxaan si fiican oo aad iyo aad u wanaagsan baa wax nalooga iibsanaya maasha allah ciidda arafa waa ciid aad iyo aad u barakaysan dadka oo dhan way way iidaysanayaan aad bay u dukaamaysanayaan alaabtana si wacan baa nalooga iib ciidda rabadaan waa laga maqnaa laakiin ciidda arafo aad baa loo shaqaysanaya alxamdulilah ilaahay baa mahaddaa iskale
bulaashanku waa tiro badan yahay dadka waxba iibsanaya anigu ka soo qaato tusaaleaan anigu meeshaad waxaan u imid inaan wax- wax ka qaato alaabta ciidda iyadoo hilibkana ay tahayba kolley ciiddu labadaba oo isku hal maahan waxaa xoogan midaan eh, kale dhinaca kale dhallaanka yaryarna waxa ay xiiso gaara u hayaan qalabka ciyaarta iyo inay maalinta ciidda ku dalxiisaan goobaha carruurta loogu talagalay inay ku damashaadaan siinaansii iskooladaha iyo gaariyaasha socon alaabta lagu ciyaaro inta meelaha loo- dalxiiska tagno amna gacshe haddeer oo ka soo baxnay meeshii dharka waxaan rabnaa inaan iibsano ciyaalka u iibino alaabtan lagu cayaaro dhar iyo waxaan i- rabnaa inaan ciyaalku gadno alaabta lagu cayaaro goobaha dharka lagu tolo ayaa ka mid a meelaha culayska xooga weyn uu ka muuqdo maalmaha ciidda walaal degan baa la yidhaha siidkaanu tollaa sideedkaanu tollaa nooc walba waanu tollaa maasha allah si fiican baa loo iidayaa ciiddii rabadaan dadku magaalada uu ka maqnaa waa laga xagaa baxay laakiin tan waa la soo noqday si fiican baa loo iidaya maasha allah maasha allah ilahi baa noo nimcey habeenkiiyo maalintii meesha qaytaa may anigu haween baan hay habeenka ma shaqeeyo laakiin maalintii si fiican baan u shaqeeyaa sidoo kale v o a waxa ay booqatay suuqa xoolaha lagu iibiyo waxaa halkan ku sugan dadweyne aada u fara badan oo isugu jira dadka reer magaalka oo xoolaha iibsanaya reer miyiga xoolaha keenay iyo dulaaleyda waa waxaa la dhahaa faalax muse cali afkalahaye xoolaha boqolkiiba meeshii boqol laga keeni jiray waxaa laga keenay boqolkiiba soddon dhinaca qiimaha ka waran qiimuhu waxa weeye een, dadka reer miyiga oo xoolaha keensadaa horta way ku qancilaa yihiin qiimaha oo aad bay uga qaylinayaan ma garat waxaan iibinaya neefka ugu sarreeya hadda maanta qiimaha ee, neef dhif oo haddee boqolkiiba hal ama laba ah marka laga reebo siddeetan baa ugu sarreeya qiimaha magacayga cibaada la yidhaahdo maxamed cali waxaan waday ari shan iyo toban neef baa nalaga gata intii kaleeto waa noo joogtaa xeraday noogu jirtaa u diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaaga ayaa ah mid ku weyn dunida muslimka waxaana magaalada boosaaso laga dareemayaa in dadku ay ku howlan yihiin iibsiga xoolaha iyo labiska maalinta ciidda waxaa kale oo iyana si weyn looga dareemaa shaqada ciidda goobaha dharka lagu tolo kuwa lagu sameeyo macmacaanka sida xalwadda buskudka iyo wixii la mid ah iyadoo aysan meesha ka maqnayn qurxinta guryaha deegaanka iyo meheradaha ganacsiga faadme yaasin jaamac v o a boosaaso
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali dot com bogga v o a somaali dot com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga ee v o ead nagala socotaan waa afartii iyo labaiyo labaatan daqiiqo wakhtiga bariga afrika washingtonna waa sagaalkii iyo labaiyo labaatan daqiiqo oo subaxnimo madaxweynaha dalkan maraykanka iyo weliba wasiirkiisa difaaca ayaa hadallo kala duwan ka soo saaray sida uu maraykanku uga jawaabayo barnaamijka gantaalada balaastigada ee kuuriyada waqooyi wariyaha v o a bill gallo ayaa ku soo warramaya in labada hadal ee kala duwan ee ay bixiyeen labada mas-uul iyadoo weliba kuuriyada waqooyi ay la kulantay cambaareen caalami ah oo ku aadan tijaabintii ay dhowaan tijaabisay gantaalka ay dul marisay dalka jabaan warbixin amuurtaas ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a jamaal axmed cismaan
kuuriyada waqooyi ayaa sheegtay intaasi ay tahay tallaabadii ugu horreysay ee ku aadan xakamaynta ciidamada maraykanka ee gobolka jooga golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa dhowaantan cambaareeyey tijaabo cusub oo gantaal nooca riddada dhexe ah ay dowladda kuuriyada waqooyi dhowaantan samaysay kaas oo dulmaray hawada waddanka jabaan war uu soo saarayna madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay in dhammaan doorashooyinka la gadisan ay miiska u saaran yihiin ha yeeshee arbacadii ayaa waxa uu diray fariin kale oo taa ka duwan isagoo adeegsanaya twitterkiisa waxaana uu sheegay in hadal aysan ahayn jawaabta balse xogihiisa gaashaandhigga jim maris ayaa sheegay hadalkaa ka duwan mar uu magaalada sool kula kulmay dhiggiisa koonfur kuuriya
maya marna meesha kamaynaan saarin xal diblomaasiyadeed waxaannu sii wadaynaa in aan sii wada shaqayno wasiirka iyo anigu waxaan wadaagnaa mas-uuliyado ah in aan difaacno dalalkeenna bulshadeenna iyo danaheenna taas oo ah waxa aan maanta halkan u joogno trump ayaa taariikh dheer ku leh inuu sameeyo hadallo xasaasiyad abuuraya oo ku aadan byungyan
waxay la kulmi doonaan dab iyo cadho aanay hore dunida ugu arag hadalkaasi ayuu ka shanqariyey bishan afar bil ka horna waxa uu sheegay inay sharaf u ahaanayso inuu weji ka weji ula kulmo hogaamiyaha kuuriyada waqooyi kim jong un intii lagu guda jirayna ololihii trump ayaa sheegay inuu rajaynayo in kim uu ku martiqaado aqalka cad islamarkaasina wuxuu ku hanjabay in shiinahu uu ka takhallusi doonto taasi waxay diraysaa fariimo isku dhafa gary saymore oo ah sarkaal maamulkii obama u qaabilsanaa dhinaca xakamaynta hubka nukleerka haddana macallinkaha jaamacadda harvard kennedy school ayaa qabaa inay adag tahay in la ogaado waxa uu madaxweyne trump maskaxda ku hayo waxa uuna v o eda kula hadlay khadka skype-ka
xoogaa way yaro adag tahay in la fahmo waxa madaxweyne trump uu maskaxda ku hayo waxa aan dhihi karo waa in siyaasadda maamulka trump ay isku dayaysay inay cadaadiyaan kuuriyada waqooyi iyada oo loo marayo cadaadiska xagga dhaqaalaha ah iyo sidoo kale ballamada la xidhiidha horumarka dibubilaabidda wadahadallada maraykanka toddobaadkan waxa uu waday soo bandhigitaanka dhoolatus milatari ay milatariga kuuriyada waqooyi la samaynayeen waxaana dhowaantan ay sii daayeen muuqaallo muujinaya qalabka gantaallada riddada dhexe ka hortaga
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay falastiin haye markana dhinacii heesaha heestii jamasho oo codka leyla cabdulaahi
cidigdada jidhiirte kala jeexa idiyo ugu jirida weeyaan dhirtu waxay ku joogte xidigdada jidhiirte kala jeexa idiyo ugu jirida weeyaan dhirtu waxay ku joogte jecelahay adiga jira jawhara difaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse jawhara difaysiyo wadnahayga jehbaar akalgacayl ku jabse niyadku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho niyadku janjeedhiyo jawi caafimaadan kuula jooga igaho igaho igaho kuula joogo igaho
galab wanaagsan idil ahaantiinba la-aanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan qodobo kala duwan ayaa qaybteenna dambe idinku soo maqan ay ka mid tahay fatahaadihii ka dhacay magaalada houston ee gobolka texas iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo xubintii weydii dhakhtarka marka horese waxaad ku soo dhowaataan qodobo ka mida warkii dunida oo rogaal celis ah
haraadiga duufaanta harvey ayaa roobab waaweyn duldhigay louisiana khamiista maanta ah waxaana ay daadad ku harqiyeen bariga texas waxaana hadda bilaabanaysa in dhulka uu qalalo waxaase weli jirta halis biyo badan in ay duufaantu keento guud ahaan gobolka dadka cimilada sahmiya ayaa sheegay in la filayo in qaybo ka mida louisiana inay biyuhu gaaraan toban ilaa iyo labaatan sentimitir khamiista maanta waxaanay duufaantu usii jihaysanaysaa dhanka gobolada arkansas mississippi tennessee iyo kentucky roobaba kala duwan oo toddobaadkan ka da-ayay dalka hindiya ayaa dhaliyey daadad ku fatahay meelo badan waxaana wararku sheegayaan inay sii kordheen khasaaraha ka dhalanaya roobabka halkaas ka da-ayay fatahaadaha iyo daadadka ka dhashay roobabka xilligan da-aya ayaa sababay dhimashada ilaa kun iyo laba boqol oo qof oo ku nool guud ahaan koonfurta asia magaalada mumbai ee dalka hindiyana waxaa maalintii khamiista dumay dhisme weyn halkaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba qof halka ay ku xadhimeen ilaa soddon qof oo kale kadib markii daadad xoog lihi ay ku fataheen magaaladaasi madaxweynaha maraykanka iyo xoghayihiisa difaaca ayaa soo kala saaray laba hadal oo kala duwan arbacadii shalay taasoo ku saabsan sida looga jawaabayo barnaamijka horumarinta gantaalaha balistiga iyo hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi xoghayaha difaaca jim mats ayaa sharxay in maraykanka aysan marna meesha ka saareen xal siyaasadeed marka laga hadlayo sida loola dhaqmayo kuuriyada waqooyi hadalkaasi ayuu sheegay kadib markii uu madaxweynaha maraykanku sheegay in hadal uusan xal ahayn wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanka ayaa sheegtay in ciidamada maraykanka ee haatan ka howlgala dalka afghanistan inay tiradoodu ka badan tahay intii ay hore u sheegeen bentaganka ayaa sheegay in ilaa koob iyo toban kun oo askari in la geeyay dalka afghanistan balse aanay ahayn siddeed kun iyo afar boqol sida ay hore u sheegtay wasaaradda difaaca ee dalkan maraykanku
halkaad warkaasi kala socotaana waa v o a washington galab wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan magaalada houston ayaa waxaa meelaha qaar laga sii dareemayaa daadad inkastoo ay roobabkii joogsadeen dad badan oo mutadawiciin ah ayaa iyaga oo adeegsanaya baraha bulshada is urursada si ay howlaha gurmadka uga qayb qaataan dadkan ayaa iyaga oo dooma saaran waxay gargaar u fidinayaan dadka wariyaha v o eda elizabeth lee ayaa raacda qaar ka mida dadkaasi gargaarka fidinayay warbixintan ayana soo dirtay waxaa noo faahfaahinaya xuseen barre aadan jidadka magaalada houston qaarkood ayaa u ekaaday sidii webiga oo kale iyada oo ay biyuhu buuxdhaafiyeen waxaana wareegaya dhallinyaro iskood isku soo abaabulay oo gargaar u fidinaya dadka u baahan sida uu faahfaahinayo mid ka mid ah oo lagu magacaabo peter jaw
waxaan tagnay bartamaha magaalada houston waxaana soo badbaadinay dad ku xayrnaa guryahooda kuwaasi oo aan ka soo saarnay
biter ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka vietnam waxaana uu sheegay dadkan isa soo abaabulay in aanay is aqoon laakiin imminka ay isku arkaan in ay hal qoys wada yihiin
midabkaaga iyo heebtaadu ma ahan muhiim dhammaan doon ayaannu wada saarannahay dhammaanteenna waxaannu ka soo wada jeednaa houston iyo guud ahaan gobolka texas
waxaa jira dad dhammaan hantidoodii ku waayey daadadka ku fatahay magaalada waxaana ka mid ah debi winters oo arrintaasi ka hadlaysa
biyuhu waxay gaareen ilaa dabaqa labaad ee guriga iyagoo u sii dhaafay ilaa iyo kan saddexaad qoyskii oo dhan waa ay ka baxeen laakiin waxaa ku haray saaxiibkay oo guriga ilaalinayay waxaana loo baahan yahay doon lagu soo qaado
dad badan ayaa ka cabsi qaba in ay guryahooda ka tagaan iyadoo laga baqayo tuugada iyo dadka waxbiliqaysta sida uu sheegayo justin albert
waxaan dhex soconnay daadka waxaana aragnay dad iyagu ku sugan dabaqa labaad ee gurigooda waana ay diideen inay ka soo baxaan sidaas darteed ayaan uga tagnay
justin ayaa sheegay in qaabka ay dadku isku kaashanayaan ay cashar u tahay dadka kale ee maraykanka si loogu daydo After watching the news and seeing all the negativity going around the U.S., this shows right markaad daawato wararka ee aad aragto dareenka nacaybka ee ku sii fidaya maraykanka waxaad dareemaysaa in arrintan oo kale ay tahay mid isu soo dhoweynaysa dadka maraykanka ah can come together and help each other out and be one.
mid kale oo ka mid a shaqaalaha gurmadka oo lagu magacaabo matt hayney ayaa sheegaya in arrinta ka dhacday houston ay caqli celin u noqon karto siyaasiyiinta washington ee labada xisbi iyo xukuumaddaba If the Democrats and the Republicans and the judicial branch and the executive branch can understand that a bunch of people haddii who have dimuqraadiyiinta 95 iyo jobs jamhuuriga iyo golayaasha garsoorka iyo fulinta ay fahmaan in dad rayad ahi ay ka soo tagaan shaqooyinkooda si ay dad kale u caawiyaan waa in iyaguna sidaasoo kale ay isu kaashadaan iskuna soo dhowaadaan they need to get together and they need to work together like we are.
dadka mutadawiciinta ah ayaa howlaha samfalka sii wadi doona maalmaha soo socda
warbixintii elizabeth lee xuseen barre aadan ayaa noo soo koobay
subax walba ku waahbarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitriban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xula ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo hawayska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo shan iyo labaatanka mitriban wararka iyo waraysidii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan idil ahaantiin ballaanta afka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaanala socodsiinayaa axmed xasan colaad oo muqdisho ku sugan
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban magaalada muqdisho shirweyne looga hadlayey qaxootiga soomaaliyeed iyo qaabka uu dib ugu soo noqon karo waddanka soomaaliya iyo sida dibadijo loogu samayn karo ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay magaalada muqdisho haddaba dadka qaxootiga ee ku barakacay waddanka gudihiisa iyo kuwa soo laabanaya hay-adaha samafalka maxay ilaa hadda ay u qabteen xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgelaya caqil muumin cabdiraxmaan fido oo loo yaqaan muumin greeg kana mid a odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada waxaana su-aasha hore aan siiyey caaqil muumin caaqil shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga ayaa maalmihii ugu dambeeyey ka dhacay qaxooti badan waddanka way ku soo laabteen hay-adaha samafalku ilaa hadda dadkaasi gacan intee la eg ayay ka helaan bismillaah shararkan waa iska jirjiri jire waa badnaa jire shimbirayow heesa waxaa shararkaada waxba kasoo qabahaya hay-aduhu labaan u kala qaadaynaa in hay-adaha islaamiga iyo ganacsatada soomaaliyeed dadka wax uga tareen laakiin hay-adaha qaramada midoobe waxay tareen ma hayno u n heer kuwaatarka koowaad waa muqdisho heer kuwaatarka labaadna waa beledweyne ilaa hadda tan xamar markaan galo guri soomaaliyoleeda ma kiraysan baabuur soomaaliyoleeda ma kiraysan iska day daday waxsiiyaan wiil is- soomaali staff ma ahan nairobi marka dadka ilaa hadda wax gacana ma helina taaginta adig soo ma waxqabadka anigu odayaan ahaa dadka ku dhex jiro beledkana ka warqaba dadkana ka marka warqaba dadkaad aragtaa ilaa hadda wax looma qabo dadkaan arkay waxaan hay-ada islaamiga iyo soomaaliyana wax u qabta ma jiraan qaramada Colaad midoobe ha- wax qabadkeena ma colaad hayo ha hadlo Isla Eh, su'aasha.
Greek wuu mahadsan yahay su-aashaas eh, oo asiga hadda uu sheegay oo ku aadan in hay-adaha samafalka aysan waxba qaban horta ani taas waxaan dhihi lahaa eh, waxay noqonaysaa buunbuunin maxaa yeelay hay-adaha samafalka haddii aysan wax qabanin dadka soomaaliyeed ee Way colaadaha baabi'inayaan.
iyo abaaraha kasoo cararay ee hadda nool oo hadda Dad badan lala baa baabi'inaya.
tacaalayo oo- oo oo gargaarka eh, loo wado Dad ayaa badan baa- baabi'i lahaa dad badan baa marka baabi'inaya.
eh, waxaan dhihi lahaa hay-adaha samafalka waxqabadkooda waa loo jeedaa oo waxay gargaar ka wadaan gudaha magaalada muqdisho iyo eh, sidoo kale en- en- gobolada dalka qaar ka tirsan deegaanadooda oo dadka ay ku caawinayaan En, sh- eh, shalay waxaa lagu soo gabagabeeyey magaalada muqdisho shir arrimaha qaxootiga looga hadlaya oo muddo saddex maalmood oo socday ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ayaa shirkaasi soo xiray Eh, waxaa lagu faaqiday eh, sidii dib u dejin iyo sidoo kale wax badan loogu qaban lahaa en- en- en- Dadka Soomaaliyeed.
dadka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa barakacayaasha ah iyo kuwa abaaraha ah iyagu ay ay kasoo cararay ee gobolada Iyo dalka ku kuwa soo noolaa laabanaya.
iyo kuwa soo laabanaya En, waxaana lasla qiray in en, kaalin weyn ay ka qaataan en, dib udejinta qaxootiga iyo sidoo kale en, dadkan eh, sida wax loogu qaban lahaa Mm.
hay-adaha samafalka oo mar walba iyagu garab taagan En, wasiirka arrimaha gudaha shirkaas gabagabadiisa wuxuu uga dhawaaqay in kowda agoosto eh, hadda wixii ka dambeeya loo aqoonsanayo maalinta qaxootiga maadaama maalinkaas en, eh, qaxooti fara badan en, eh, sidoo kale en, wax badan en, en, hay-adahan ay u qabteen waaya waaya caaqil waa maqlaysaa Een, dowladduna maaragtay dhinaceeda iyo adihii in qaxootigii in wax loo qabta looga hadlayo maxaa taaganta adigu ilaa hadda waxa- waxaad leedahay waxba lama qabtaa taagantay yaa wax siiya dadkan oo wax- bismi illaahi raxmaan raxiim horta dadka alleh samaysto abuurtaa wax siista
ka sokow Eh, marka eh, shir iyo dhegtu waa maqashaa wax waa maqashaa laakiin dhaayo waxuma arkaan anigaa kula hadla qaxootiya ag degan weli ma arag hay-ad ag taagan oo wax siinaysa kuwa kale xagga iga siciga oon si dhex maraa weli ma arag hay-ad wax siinaysa marka dadkan allahooda abuurta horta masruufta iyo dadka eheladooda iyo hay-adaha islaamiga qaramada madoobay xaa lacagteeda nairobi sooma dhaafto wax yaroo santaretaalka imaada maanta wa- waxaa caddaynaya hadday soo dhaafto guryaha magaalada muqdisho ku yaala ee guri waloo qaramada midoobe u karaysan ee tus cad wiil staff oo qaramada midoobe waardiye ka ay tus xalana xiligaas waa laga gudbay staff iyo maaragtay da lagama hay-adihi.
gudbin lagama gudbin lagama gudbin xalana amisom ku waardiyeysaa amisom kamaandeedkeeda soomaaliya mashruuca kusoo qaadatay aa xalana ku waardiyeysa war waa maqalnaa oo dhegtu waa maqashaa hay-adaha yimid shira dhacay qaa- waa maqal laakiin dhaydu wax ma arag dhegtu maqal dhaydu arag haddaan dhawa ku faalleeyo adduunye waa ka dherganin yiree meel wada dhoobay wax iidma ii dhaman ma laha dhawa ku sheegaya dhegta waagadaas lagama maqal dhayna haba sheegin waase uun dhex joog ay siday kuu dhigta u dhaaso dhimashana qalbiga geli dhulka loo dhamaadaa war dhegtaynu wax waa maqashaa laakiin dhaayo waxba kuma aragno dadka shacabkaan yaa la Mark, hafin eh, eh, aan ka dhex galo Eh, midaan hadda uu leeyahay adeer eh, eh, ku aadan in en- en- en- en- en- eh, qaramada midoobe mas-uuliyiinta ka socoto oo aysan staff u ahayn midaas horta ani haddii aan si raacsado midaan waxqabadka hay-adaha en- en- en- en qaramada midoobey hay-adaha qaramada midoobey colaad eh, muhiim ma ahan in weel walba oo qaxootiga soomaaliyeed ay leeyihin inay wax ku shibaan laakiin mar walba wuxuu ajandahoodu uu yahay in ay gaarsiiyaan en, dadka kale.
qaxootiga ah in sidii macnaha nolol en, dhaanta midaas ay ku jiraan loo Loogu gaarsiin dameeraa.
lahaa ee sidoo kalena eh, eh, ilaa si ku meel gaar ahaan wax loo siin lahaa Dibadijin loo midaasna sameeyaa.
hadda eh, eh, way wadaan oo Waa marka laga lacag tago loogu socdaa.
marka laga tago qaxootiga soomaaliya gudahooda ku nool iska daa kuwa banaanka jooga oo Yaa wax- nairobi ku nool yaa yaa wax- wax siiya hay-adaha qaramada midoobey iyo sidoo kale hay-adaha samafalka Ayaa- ayaa inta badan gacan qabta oo kaaba waa wax muuqda wa Eh, hay een, waxaan ku een, caaqil soo kuma muuqato arrimahaas markii dadkan eh, qaxootiga keliya ma aha wadanka gudihiisa adigu intaa ishaada qabanaysa ma aha. banaanka Mm, waa ha.
ku dhibaataysan ama kiina ha noqda ama yaman ha noqda yaa wax siiya anigu waa kuu Meelaha qaramada sheega anigu waa kuu sheega waxaan ku iri daadayda waxba kuma arag eeda un oo wax bixinaya qaramada midoo wax bixinaya ama wax dhiibaya soomaali u gargaaraya nayga kuma arag waayahan allaasa gargaara marka dhegahasa wax waa ka maqalna waxaa qaramada madoobe hay-adahaas ah, ah, waa yaraysa masa ma ma arag ma Adiga aragtidaada.
anagu aragtidayda soomaali isu gargaari iyo hay-ada islaamiya u gargaara intaba waa
intaasuu ku egyaha marka isugu muhiimadda ma ahan markii Eh, hay-adaha markii eh, wuxuu samafalka ay wax bixinayaan Eh, laakiin- in la waco oo kaale arag la dhaha macnaha meeshuu joogo.
maalin walbo ay wax bixiyaan hay-adaha samafalka waxqabadkoodana waa loo jeedaa oo- oo waa wax muuqda macnaha waxa waaye eh, hal bacaad lagu lisa ma ahan waxqabadkooda oo hay-adahan eh, samafalka eh, waana mudan yihiin in looga mahad celiyo waxqabadka iyo dadaalka iyo qaabka hujuunka ah oo iyagu ay ku wajahayaan qaxootiga soomaaliyeed oo ay mar walba wax uga qabanayaan
haye waxaan kuu sheegaa dadku bulshadu waa iska warqabtaa annagu waxaan arkaan ka hadlaa waxaan aan arag kama hadlo qaxootiyaasha subax walbaan dhex maraa waa iska warqabnaa waa dhexmaraa ma jirto qaramada madoobey lacagtay adduunka yabaha uga hesho nairobi iyo xalana ma dhaafto soomaaliyuna waa ogtahay inta wax garataa kuwa qaxootiga kiini ku nool yaa caawi kuwa kiiya ku nool
kama warqabta adi kuwaas kuwaas kama warqabto haye laakiin muqdishaan ka hadla ani soomaaliyan ka hadlaa kasoo bilow inta eh, waqooyi galbeed kasoo eh, kama warhaayo maamulka somaliland ma tegin haye puntland kama warhaayo laakiin galmudug adi muqdisho iyo agaare galmudug- Wixii kaaga galmudug kasoo bilow ilaa bay iyo bakool ilaa ilaa meesha la yidhaahdo eh, shabeellada hoose intaasaan ka warhaya cood marka la yiraahdo Odag wuxuu taagan gudaha.
Een, marka la laakiin yiraahdo dad soomaaliyeed yaa caawiyo qaxootiga soomaaliya een, haddii la yiraahdo hay-adaha samafalka waxa uma qabtaan qaxootiga soomaaliyeed een, kasoo cararay abaaraha iyo dagaalada een, inta badan waa- waa- waxay u dhiman lahaayeen ilaahay ka sokow een, gaajo iyo abaar mar walba waxaa caabiya oo oo- oo u sameeya gargaar hay-adaha eh, samafalka oo mar walba isku hole dowladda soomaaliya runta haddaan ka hadalno colaadow eh, ma qaban karto keligeed inay in- in- in- in- in- ay gargaar u fidiso qaxootiga soomaaliyeed waxay u baahan tahay Hay-adaha eh, hay-adaha caabiya ee samafalka beesha caalamka inay garab siiyaan mar walba waan aragnaa baaqa dowladda soomaaliya kasoo baxay ee ku aadan in hay-adaha samafalka ay gargaar la soo gaaraan dadka dhibaateysan ee- ee ee- ee abaaraha ku dhuftay ya waaya Ee, gudaha iyo iyo ku nool iyo dibadda dalka waa.
dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya deeqda dowladda turkiga soomaaliya usoo dirtay iyo dowladaha kaloo islaamka oo dekada yaalla turki keliya maaha horta horta waa inay gaarsiidaa ummadda waayo ummadda tii ku filla dekaday taalla kamana socoto marka eh, waxaa dadku waxaadan aqoon u lahayna horta haddaad maamusho dhibkeeday leedahay dalkan wax la cunan lama waayn dhaqaala lama waayn laakiin laakiin maxaa barakacaya dhibaatada iyo cuno la-aanta u keen masiibo ayagu gacmooda ku dalbadeen iyo maamul xumowda Ay, ugu dambeynta ay Eh, maxaa kusoo gabagabaynaysa waxaan kusoo gabagabanayaa een, een, een, colaad in hay-adaha eh, eh, eh, Gacan samafalka gudubka.
eh, eh, hadda howlaha ay wadaan ay sii dardargeliyaan la-aantoodna eh, qaxootiga soomaaliyeed ay dhibaato midaan ka daran ku sugnaan lahaayeen Haddii si haddii gacan laakiin gudubka leh.
indhaha la istiro oo la yidhaahdo waxba ma qabtaan waa ba- ba- soomaaliya dhaqanka lagu yaqaano waa marka intaasaa ani uga bixi lahaa waaya aada umahadsantihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen caaqil muumin cabdiraxmaan fido oo loo yaqaan muumin griig kana mida odayaasha dhaqanka muqdisho iyo cabdirashiid cali dubad oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaan dhegeystaan waxaa idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo idinkana waa ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka aada umaxsanta aada umaxsanta
axmed xasan colaad iyo xubintii dooda gaaban aanu intaasi ku dhaafno markana waa barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo ibraahim xasan daandure
ku soo dhowaada mar kale weydii dhakhtarka waxaa igu martigaa dhaktar sumaya cilmi dhuxulow oo qaabilsan xanuunnada haweenka kana howlgasha xarunta caafimaadka ee daryeel dumar ee ku taalla magaalada muqdisho xilliga ay uurka leedahay hooyada ayaa waxay u baahan tahay inay hesho daryeelo badan daktar sumaya ayaa waxay sharaxaysaa mid ka mida daryeelkaasi hooyada een, eh, kaalmaatiga ay qaadanayso iyo raashinka ay cunayso inuu yahay mid maxaa la dhahaa aada looga fekeray een, eh, laga dhiirigeliyey laga wacyigeliyey talaalka ayaa haweenka uurkale muhiim u ah qaabkee ay u qaadan kartaa talaalka xilligaas ugu habboon inay hooyadu tagto xarumaha caafimaadka hooyadu bil walba xarunta caafimaadka inay mar imaadaa waajib ah ilaa laga gaaro een, afarta usbuuc ilaa lixda usbuuc ugu dambeysa waxaa laga rabaa la- labada usbuucba inay mar ay imaado Een, taa horta waa mid een, maxaa la dhahaa sidee loogala tali karaa hooyadu in ay ee, qaabkee talaal u qaadanaya talaalka horta dunidu wuxuu u kala baxaa siya- qeybo kala duwan anaka dalkeenu ma wada yaalo laakiin inta noo yaalo oo t t-da iyo habtaisbigii ugu horeeyay iyo waxyaalaha qaar hooyada iyo dhallaankaba inta noo yaalo waa sii karnaa waana ka hortegi karnaa uurka ka hor daaweyn talaal inay qaadataa jirto loo baahan yahay uurka kadib inta uurka leedahay ayada iyo cunugaba Een, taas waxaa aada noo xadidayo een, een, adeegyada dalkeena yaalo wacyigelinta uureed waxay bilaabanaya markay hooyada go-aansato inay uur yeelanayso markaasaa loo bilaabaa maxay u baahan tahay maxaa ka maqan jirkeedu maxay talaal u baahan tahay xiliyo hooyada uurka qaadi kartaa ma diyaar u tahay inay uur qaado mar waxaa jirta hooyada nuujinayso oo ay isfilinay inay uur qaado iyo mar maxaa lahay planning ay ku jiraan dabcan dhinacaas weli anaka bulsho ahaan ma dhisnin laakiin cilmiyan wayna ogaanaa hooyada markay xilligii diyaar u noqoto inay uur qaado waxaa jiro eh, steps ama qodobo ama tallaabooyin la qaado tallaabooyinkaas waa in la- laga bilaabaa uurka ka hor ilaa ay ka dhashay oo mushku baxdo iyo wixii ka dambeeya weliba daawooyin ayaa jira ay hooyooyinku isu dhigi karaan qaata sida kuwa xanuunka baabi'iya daawooyinkee ayaysan qaadan karin Em, daawooyin fara badan aa jiro uurka intay leedahay loo ogoleen eh, intay naas nuujinaysaa loo ogoleen Em, de- waxaa waxaa loo leeyahay waxaa lagu arka daawooyinkaas tabcan daawada marka la ma la qaadan karo waa la dabagalay hooyo uurooyinaa lasoo siiyey kumanaan sano ama boqolaal sano ka hor marka la dabagala waxaa lagu arkay inay hooyada markay qaadato ama cudur hebel ku imaan karo ama cudur hebel en, kusoo kordhi karo dabcan en, daawooyinkaas lama koobi karo wax inta lagu koobi kara ma ahan laakiin mar walba inay wax ay qaadanayso waxaa ka mamnuuca inay qaadato iyadoo la tashan En, dadkeena aad waxay u isticmaalaan daawooyinka xanuun baabiyaha ah aad moodid in bulshadeenu gabdhaha ureeda kelimaha aanay ku kale xataa ay isticmaalaan En, cudurro badan oo ku keenaa en, waxaa kaloo oo- oo dhibaatooyin lagu haayo ilmaha inta uur ku jiraan cudurro ku ridayo waxaa waaye daawooyinka loogu talagalo hooyada inay qaadato like foliga iyo en, feeradii intaasba inay qaadanin ayadana cuduray keentaa kuwa lagugu amray inaad qaadato haddaadan qaadan ayadana cuduray keentaa oo kamid a spina bifida wax loo yaqaan ilmaha dhabarka eh, xangulaha meel inay furmato oo cilmiyan ereygaas loo yaqaan marka daawooyinka labada dhinacba oligmaan haddii lagu amray inaad qaadato qaado weysna waxaa ka dhalan karo haddii lagu dhaho qaadan oo qaadatidna ayadana waxbaa ka dhalan karo hooyooyinka qaar ayaan ku dhalin meelaha loogu talagalay sida xarumaha caafimaadka haddaba maxaa khatara oo ay wajihi karaan waatan mar kale dhaktar sumaya khatartu mar walba way iska jirtaa Eh, waxyaalaha ugu badan oo ka dhalan kara waxaa waaye cunugii u baahan in la kaalmeeyo markuu dhasho kadib inuu noloshiis ku waayo adeegyo aad u yaryar darteed ama oxygen ha noqdo ama waxyaalo lamid ha noqdo sidoo kale hooyadu en, waxyaalaha nafta hore uga weynaysa ma ahan meesha ay ku dhashay in dhibaato markaas ay la kulanto hore ka dhimanayso waxaa laga yaabaa xitaa hygiene kale inay waxyaalo kale ay ka qaado ee u sababto maalmo kadib ama isaabiic kadib inay u sababto cudurro ee u dhimato intaasina waxaa ku dhan xubintii weydiyey dhakhtarka waxaa marti ugu ahayd dhaktar sumaya cilmi dhuxulow oo qaabilsan xanuunnada haweenka kana shaqaysa xarunta caafimaadka daryeel dumar ee magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daandure oo nala socodsiinayey xubintaasi dhakhtarka weydiye haatanna dhinacaas iyo muqdisho haddaan aadno magaalada muqdisho waxaa maanta lagu aasay meydadka toban qof oo ku dhintay howlgal wada jir ah oo ciidamada soomaaliya iyo kuwa maraykanku ay toddobaadkii hore ka fuliyeen degmada bariire ee gobolka shabeellada hoose aaska dadkan ayaa yimi kadib markii sida la sheegay is-afgarad uu dhex maray dowladda iyo ehelada dadka dhintay oo iyagu diiday markii hore inay aasaan ilaa dowladdu ay ka qirato dilkaasi islamarkaana magdhow bixiso haddaba haatan waxaa khadka si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle ceen cabduqaadir maxaad warar nagaga kordhin kartaa arrintaasi
Eh, waa mahadsantahay ismaaciil Eh, sida hore loola socda dabcan waxaa talaagado muqdisho yaalla ku jiray toban meyd oo dadkii lagu dilay baris ah waxaana eheladu ay ku doodayeen inaysan aasin doonin inta eh, warcad uu ka soo baxayo dowladda soomaaliya oo aad og tahay bilowgii marka howlgalku dhacay in warar kala duwan eh, baraha bulshada warbaahinta laga sii daayo la xiriirta eh, dadka la dilay oo dowladdu markii hore ay ku sheegtay al-shabaab Eh, waxaa socday guddi xaqiiq raadin oo loo xil saaro oo madax ka yahay wasiirka amniga oo deegaanka barira tegay Eh, xildhibaano siyaasiyiin iyo dadka waxgaradka eheladan waxay aad ay ay canka ugu hayeen sidii dowladdu arrinta war uga soo saari lahayd iyo in laga gaaro mowqif saxa oo la xiriira dowladda Waa soomaaliya Eh, inkastoo san jirin war saxa oo dowladda ka soo baxay oo la xiriira eh, eheladan iyo dadka la dila haddana waxaa jira warar ay helaysa sidooda sheegaya inay jiraan is-afgarad ehelada dadkan maanta la aasay iyo dowladdu ay gaareen oo ugu waaweyn yihiin afar qodob sida ay ii sheegeen qaar kamid a eheladu inkastoo dhanka dowladdu weli war cadaysa ka soo saarin waxaase warku sheegaya in ay dowladdu ogolaato inay megdhow ay ka bixiso tobankan qof ee la dilay waxaa sidoo kale ay ehelada iyo dowladdu qodob waxyaabaha laisku afjarta ka mida in eh, mas-uuliyadda weerarkan meel la saaro iyo qaabka u dhacay eh, in la saaro ciddii arrintan mas-uulka ka ahayd iyo in la hubiyo ama in la kala saaro dadka beeraleyda ee ku nool shabeellada hoose gaar ahaan ee goobta wax ka dhaceen iyo al-shabaab markay timaado howlgalla noocan oo kale ah inaan marka lagu kalsoomin marka afartaas qodoba waa ugu waaweynaa waxyaabaha la husayo inay dhex mareen ehelada iyo dowladda soomaaliya waxaase markii ugu dambeysa maanta lagu guuleysan la aaso waxaa ka qayb gala xildhibaano ee Waan labada gartay, aqal ka en- tirsan, ee, aqalka aqalka sare iyo weliba golaha shacabka ayaa ka qayb gala aaska ee dadkan muddada toddobaadka ku dhow meydkooda muqdisho u yaalay ilaa hadda eheladoo kale markaad la hadashay haddaad la xidhiidhayba ama een, mas-uuliyiinta kale aaskan qayb galay haddii xidhiidhin dhex maray uu xog ma laga hayaa magdhowga een, la ogolaaday inta uu la-eg yahay in la siiyo dadkii een, ku dhintay weerarkaas
Ee, qaar ka mid a ehelada oo aan la hadlay ismaaciil goordhaweyd uu waxay ii sheegeen ee, ee, sida iyagu dhankooda ay sheegayaan ama ay ku doodayaan in dawladdu ay ogolaatay in ee, magdhow laga bixiyo tobankan qof magdhowgaasoo sheegeen ee, sida mid ka mid a eheladu ii sheegay in ee, waxa ay ka qabto shareecada islaamka qofka ee, ee, ragga ah oo dabcan boqol halaab uu- uu uu ka wado ama uu ii sheegay inay boqol halaab tahay in dawladdu ay aqbashay inkastoo dawladda soomaaliya arrintaas aan xaqiijin war saxa oo la xiriira ee, magdhowga dawladdu bixinaysa iyo qiimaha lacageed aan la ogeyn oo arrintaasi dhanka dawladda soomaaliya aysan si cabsi kaga soo bixin waxaase jirta warar sheegaya in dawladda soomaaliya ogolaatay in magdhow ay ka Waan bixiso gartay.
ee, tobankan qof oo la xiriirta ee noloshooda Een, markaad si kooban u eegtid wakhti ma la sheegay guddi wasiira ah iyo guddi kala duwan baa loo saaray baadhista een, xaqiiqada arrintan ku aadan wakhti baadhistaasi soo baxayso ma la sheegay
Ee, guddiga xaqiiq raadinta ee wasiirka amnigu madaxdu ka ahaa waktigii shanta maalmood way soo idlaatay guddiga waxay hooshoodu ahayd inay deegaan ka tagaan inay xog waraysi soo sameeyaan ee, in ee, waxa meesha ka dhacay iyo sida wax u dhaceen ay ay ay xog ka soo celiyaan bay ahayd Ee, dabcan guddiga waa ay tageen xogtooda inkastoo warfaahinta aan loo soo bandhigin laakiin dhinaca dawladdu way ku soo laabteen eheladuna waa lala kulmay waana tan maanta keentay in ehelada lagu qanciyo inay dadka aafaan oo marka hore ay sheegayeen inta dawladda soomaaliya guddiga loo xil saara warcad uu ka soo baxayo aan meydka la aasi doonin marka waxaa muuqato in eheladii dawladdu ay wada hadleen inkastoo warbaahinta aysan la hadlin islamarkaana ugu dambeyn maanta lagu qancay in meydkaas la aasi waan gartay aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha v o a magaalada muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle oo khadkaasi toosa ugu jiray oo ka hadlayey ilaa toban qof oo dhowaan ku dhintay weerarkii beriire oo maanta lagu aasay magaalada muqdisho falastiin Een, ismaaciil oo meelo badan oo caalamka ciidyaa loo dabaaldegaa waa xilligii buskudka la dubayey ee xalwada la sameynayey Ileen, Een, maanta berrito.
waa maalinta ugu howsha badan haye hadday gabdha reerka u joogaana timaha loo soo dabaayay wiilashana jaaga xiirka loosoo sameynayo timaha loo soo suuqyaduna xiray.
waa xaami timajarayaashii meelo badan aad baa loo kala xaamiya markana dhinacii heesaha
mahigaaniyo sidii mayay mirtii keenay mayda maharo mahigaaniyo sidii mayay mirtii keenay mayda maharo dabasho waygu maxay ujoogaysidaan muquurtayo dabasho waygu maxay wajada eesidaan muquurtayo u muuqday inaanan maarmaynine u muuqday inaanan maarmaynine ahay murugada jacayl ma hadho maankayga ku yeesha meel halise ahay murugada jacayl ma hadhe akayga ku yeeshay meel haliso midhaabada waan la meeray codkaas xamda kuwiinna wuxuu gebagabo yahay idaacaddaeedii galabnimo falastiin axmed iimaan iyo anoo ismaaciil xuseen farjaad ayaa idinla socotsiinayay tan iyo inta aynu toddobada caawa hawada dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh